markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wadnihiiba afkii baan gacanta saartay waxaan isira wadnuhu show dhaxdintii wuba soo bixi rabaa banaanka usoo duuli rabaa afkaan gacanta saaray balse aan wadnaha u celiyo gabadha intay soo orotay oo ay ka soo burday gaadhigii yay igu soo carartay waa qeyb kaloo ka mid a sheekadii jacaylka ahayd ee marlaarag oo aynu halkii kasii ambaqaadi doonno iyadoo sidoo kalena aad maqli doontaan markii xaaluu sidaa noqday iyo weliba mid ka mid a heesihii uu nafta ku maaweelin jiray xubintii hal abuurka iyo heesaaga in iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan waa maxamed ibraahim cali oo ku magac dheer aflibaax oo inagula caweyn doona heesa u qaadaya islamarkaana isla isaga uu tumanaya miisiga barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal toddobaadkii hore waxaad maqasheen sheeko jacayl oo la yidhaahda marlaarag taasoo uu barnaamijka inagula wadaagay maxamed deeq cabdimadar haldhaa oo ah qoraa islamarkaana sheekadu a isla isaga ku dhacday waxaanay toddobaadkii hore inoo joogtay iyadoo gabadhii uu jacaylka u qaaday ay sheedda iska halacsadeen islamarkaana uu jawigu sida noqday waddada dhinaca kale baan waxaan ka arkay gaari basax oo ay gabadh saaran tahay daaqadda ugu dambaysa midda ku xigta yay saaran tahay marka gabadhu dirac bay qabtaa qoor dheer oo cabaaryelana way leedahay ilka dabara san dheer indho xiribyaha iyo sunniyuhuba ay aad u madow yihiin midabkeedu waa mariin casin xigeen ah ama midabka masciideedka la yidhaahda ah qaybtanna waxa uu maxamed deeq inagula wadaagi doonaa sida uu xaal noqday suugaan uu ka tiriyey iyo weliba halka uu jacaylkaasi saldhigay bal haddaba marka hore aan idiin kala baxo maxamed deeq oo sheekada inooga sii anba qaada halkii ay inoo taagnayd gabadhii baa wejigeedii wejigaygu isku dhacay marka markuu wejigeedii wejigaygu isku dhacay oon eegay quruxdii baa intay cajabisay yaan malaha waxaan isir waad riyoonaysaa waxaad arkayso qof nool ma ah dee qof saa u suuraysan noloshaydana hore maana arag muraayadihii baan iska bixiyey bal inay muraayaduhu ay ahaayeen waxa xumaaga ii sawiraya iyo in kale muraayadii markaan siibay baan eegay waaba iyadii way ii dhowla caddaysay marka intay ii dhowla caddaysay oy aragtay iyaduna inaan ku foognahay oon iyadu eegay yaan muraayadihii gashtay gadaal baan eegay marka waxaan isray malaha qofkaa dambeeya yay u dhowla caddaynaysaa adiga haa way dareentay markii inaan ismoodsiinayo markaas markaan soo jeedsaday iyo farta igu soo fiiqday igu tiri adiga adiga walaalo anugu meelaan joogaan garan waayo marka waxaan isiri ilaa ilaa gabadhaa gaar marka marka markii dambe waxaan isleeyahay waa qofku yaqaanood istaqaanaane dee malaha adigaa dawaqsano fogaantaasaad wax ka arki laadahay indhihii baan marmartay indhihii markaan marmartay oon isiri balqumaati u eeg waan eegay haddana waan sixi waayey inaan horey u aragna waan gartay laamigii dhinaca kale ka taagnayd gaadhiguna wuxuu u socdaa xagga waqooyigu u jeedaa iyada anna xagga xamar baan u soconnaa oo waddada dhinacan kale ee midigta yaan ka taaganah iyaduna dhinaca bidixday ka taagan safar baaba tahay aduna waad socotaa dhinaca kalead socotaa iyaduna dhinac kale socota anuu safar baana anuu iyaduna dhinaca kale u socotaa iyagu marka intay quraacdeen meesha waa laga quraacdaa gaadhida xamar marka kasoo baxdo iyagu intay quraacdeen yay dhaqaaqi rabaan annaguna markaasaan intaanu quraacanay iyagaa naga soo lug horreeyey baananu dadkii ugu horreeyey baan ahaay waan soo baxay deedna markaan waxaan isiri u dhaqaaq marka u dhaqaaqaan u dhaqaaq isiri yaa ile waddada iskama aana eegine gaari xiimaya waddadii ha soo gala hoonkaa igu yeedhay anigu intaan naxay oon dib u booday yaan gariiray oo muxuu ah kaamaradiina waa iga dhacday qalin aan gacanta ku watayna wuu iga dhacay wadnihiiba afkii baan gacanta saartay waxaan isira wadnuhu show naxdintii wuba soo bixi rabaa bannaan kuu soo duuli rabaa afkaan gacanta saaray bale si aan wadnaha u celiyo gabadha intay soo orotay oo ay ka soo booday gaadhigii yay igu soo carartay markaas alla hoogayo baa alla hoogayo baa markaasay qabatay markaasaan ogaaday marka inaan halis galay waan yara naxay way iqabatay dhinac bay ii leexisay markaastii walaala gaariga maxaa isaga eegi weyday markaasaan dhahay abaya gaariga maba arkayna adigun baan ku arkaya aniga magacaabaan idhi marka markaasay tiri ugbaad markaasaan ku xageed u socotaa burcaan u socdaabay gaarigii baa hoonka la yeeriyey marka intaa markaan isweydaarsanay waa gaarigay raacaysay safarka ah waa baska ay raacaysa ugbaad wax loogu dara ma ana waan waaye burco meela ka degan tahay ma aqaano de teleefanina ma jirin waaga dadkuna qabiil iyo waxaa laisma weydiin jirin reer burco iyo reer baydhaba maxamed markaa markaynu eegayno gabadhan timaheedii bannaan yihiin cabaaryaheedii muuqdo adigan sanu labisan iyo magaalada buluburdo hadda xaalkeeda aynu ognahay qiyaastii markaa waa xilligii dowladdii hore waa xilligii dowladdii hore weeye markaa dee xijaab ma jiro dadkuna lama xijaaban jirin iskuulka shaati sulaal baa lagu dhigan jiray waa siddeetan iyo waa siddeetan iyo afartii anaa bula barda ka imid meeshu waa buurane we waa duleedka jooca ama mahaday meesha la yidhaahdo weeyaan buuranaa la yidhaahdaa waa la yaqaanaa soomaaliya caam caam bay ka ahayd oo waa waa waa waa lagu xisaabtami jiray gawaadhidu inay istaagto oo wax laga cuno
marka gabadhii sidii bay ku dhaqaaqday ku tagtay gaariga marka hoonka la yeedhiyey dee si berigaana ma jirin wax social media iyo wax lakala qaataa mise xiriir dambaad yeelateen horta ma jirin runtii laakiin markaasay bilaamaysaa igu dhalatay inaan sheekadii dhab ahaan u qoro marka wixii falkii aan la kulmay weye inta kale waxay noqotay marka qof kasta a meelaha elgaabta intaan taga yoobsan baabuurta burco ka imaanaysa inaan raadiyo ama waqooyi ka imaanaysa marka anagu waqooyin baan wada odhan jirin ma anaan kala saari jirin marka degaanada marka aniguna dee reer koonfureed baan ahay muqdishoan ku dhashay marka waxaa dhacday inaan anigii marka aan safar galo laakiin waxaan safarka gelayaa xilli dambe oo aan muddo raadinayey oo muddo raadinayey marka adigu sanad bay igu markaa burcad u safartay
burcaan u safray burcaan u safray waana weligii arag waqooyi cidna kama aqaano hotel baan ku degay marka laakiin waxaa i hagaya wiil aan isku xaafad ahayn oo aabihii uu booliis ahay oo burca laga soo bedelay ninkaasaa marka hagayo oo meel ii tilmaamay meel maqaaxi uu ii tilmaamay xaafadda halkaa ku deg ninkaa hebel la dhaho isu sheeg ninkaasaanu saaxiib nahay dhe gabadhii raadi dee marka meeqo ugbaad baa jirta meeqo ugbaad baa jirta magaalada burco gabadh ugbaad la yidhaha ka raadi waa hawl miiran haye ka raadi waa hawl miiran wey inaa iyo heedana ma aqaan markaad dhallinyaro tahayna wax badan baa ku sheegaya moogtahay wax badan baa ku sheegaya marka wixii aan ka seexa waayey laxawgii heesihii aan tirin jiray waxyaalo badan yaan muxuu ahaa yaa yaa igu dhashay oo waxaa ka mid ahayd humaaga aan arkayna iyo haatufya kalgacal baa intaa ila hadlaayo horey ii tilmaamay marka waxa aanan arkaynin baa marba ila halkaasii joogtaa ee ka raadi marka waxay igu noqotay gabadh alla gabadhii lahjada waqooyi ku hadlaysa ama ilka dabana leba horta inaan raadiyo ondhatoloma iyadiiba cod haddaan maqlo gadaal inaan bas anoo saaran haddaan sheekada ku maqlo hadda dhowr tuduc baad tiriso heesa ma adigaa berigaa tiriyey mise waa sugaan hore loo tiriyey baad nafta ku dhayi jirtay ama aad ku daweyn jirtay may may may anaa may anaa sameeyey anaa sameeyey cabdicakir anaa sameeyey heesaa intaan sameeyey weliba muusig baan saari jiray anigu intaan intaan saaro muusig saari jiray
waayo haddaynu dib u milicsana markaa sugaantii beriga aad nafta ku maaweelin jirtay dee dabcan saan dareemaya waxaa ku beegantay xilligii fanka soomaalidu aadka casriga u ahaa aan idhaahdee dee weliba sugaan badan la tirin jiray awooda badan lahaa jacaylkuna de wax badan qiimo lahaayo heese badan laga samayn jiray heesihii aad berigaa ama aad dhegaysan jirtay aad nafta ku maaweelin jirtay ama aad tirin jirtay ama aad in uun aad isu qaboojin jirtay hadda maxaa ka mida mid iyo labaad dad naga xasuus ni horta heesaha aan ugu jeclaa waa hees uu qaadi jiray cidda samaysa ma aqaano muuse ismaaciil qalinle heesaha kale muxuu ahaa muxuu miska daba maqiiqa ah waxa kuu muraad qumiyaha ruuxa muuqanaya magaalada ma joogte shalay moodha raacday miska daba maqiiqa ah waagaaga sheekada way noo sii socon doontaa bal marka hore aynu wada dhegaysanno heestan oo uu qaadayo fanaanka muuse ismaaciil qalinle
tanaa iga murkacato mar la arag intaan hele aan maleesan waaye wuxuu balaatal gacalkay malaabigu dheelo muxuu balaatal gacalkay malaabigu dheelo bartaa ii marmariso markaan markaan muudusaa idhibay masa igu banayse markaan muudusaa idhi markaan muudusaa idhi markaan muudusaa idhibay masa igu banayse
waxaaba la xasuustaaba iyadana sheekadii kale heesta beledweyn ka dhalatay ee maxaan ku idhaahdaa maxamed ibraahim warsame hadraawi tiriyey ee gabadhii uu ka tiriyey markaa gaarigu markuu hoonka yeedhiyey gabadhiina soo dhaqaaq la yidhi waxaa tidhi soo taliyo baasoo baana warmooye macnaha taydii ma beenayn
ha haddaan lahaan lahaa awoodda hal abuur maanso hadraawi markaa uu lahaa haddaan lahaan lahaa waan tirin lahaa laakiin awoodaydii kale ee sheeko qoraal yaan marka awal sheekooyinka yarar intaan qorqoro yaan iskuulka marka la joogay fasalkii iyo ardadii saaxiibadan oga sheekayn jiray ma ana qori jirin markaasaan ku dhiiraday inaan sheekada aan qoro marka awoodaydan kale yaan adeegsaday laakiin dee kartidii hadraawi ma aanan lahayn ilahay caafimaad fiicanoo taama ha siiya laakiin heesihii aan qoray yaa iyaguna dee muxuu ahaa aniga raad igu yeesho oon muusig saaray oo halka qabri dahriy harar iyo wardheer iyo hareeraha tog dheer baan kaa haybiyaa adiguna inta habardogaaga iyo halac iyo abeesada ayaan hoy wadaagna harka wada boqolla adiguna hobaashii warba iima haysida oo guriga hooyada hagarla-aan u jiiftaa marka humaagaan arkayniyo haatufee galgacal baa intaa ila hadlaayo horay ii tilmaame marka heesihii aan u tirinayay bay ahaayeen oo aan naftayda aan iskula meela waayelin jiray weliba cabdiraxkiin waagaas cidladan aad u jeclaa inaan cidloodo oon banaanka keligay aadoon meelaha marmaro oo axsaabta xitaa waan ka go-ay si aan iyada ola faqoon iyada u raadiyo oon maskaxdii aan usoo dhirandhiriyo marka sida buugga magaci magaciisaba sida sheekada magaceedaba ka muuqata gabadhaa dib umaad arag markaasaa kugu dambaysa ha dhegaystayaal qaybo kaloo maxamed deeq uu inagula wadaagi doono sheekooyin kale oo uu qorayna barnaamijka soo socda ayaad ku maqli doontaan halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa barnaamijka caweyska washington bal markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada hibe maxamed hudoon
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay qaadaysay fanaanada hibe maxamed islamarkaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga uu caawaynagula caweyn doono maxamed ibraahim cali oo ku magac dheer aflibaax oo ah heesaa ku sugan magaalada nairobi iyadoo uu inoo qaadi doono qaar ka mida heesihiisa oo isla isaguna uu miisiga garaacanayo waxaanan idiin kala bixi doonaa aflibaax iyo weliba waryahayaga yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi ku waraystay maxamed ibraahim kabanka oo heesaad ku qaadayso mid ka mid ah iyo bal sida aad ugu luuqaynayso heeskaas ma maqashay
heestani waa hees runtii shucuur gooni igula leh waxaa la yidhahdaa indhahayga waxay ka waramaysaa jacayl fogaaday oo in badan fogaaday anaa sameeyey laanka anaa raacsaday muusigan anaa iskale waa hees aad iyo aad qoto dheer oo waye waaye iyo xaaladahayga marxaladaha iyo jeceladeedii waxba badan baxnaaninaya marka xaalad gundi guud ayay heestan ka waramaysaa bal kusoo dhawoaysi
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin maxamed ibraahim cali oo ku magac dheer aflibaax iyo weliba waryahayaga yaasiin ciise wardheere qaybo kaloo waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda gudahaana toddobaadkan nintaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
taasaan ku dhaafno barnaamijka caweyska washington waxaana nala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac aad ayuu u mahadsan yahay gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku dhownahay haddii aan eegno dhinacii ciyaaraha kulan ka tirsan koobka qaramada afrika wareegiisa sideedka ee lagu qabanayo dalka cameroon ayaa hadda socda kulankaasi ayaana u dhexeeya dalka martigelinaya ee cameroon iyo gabon ciyaartu waa eber iyo eber qaybtii nasashada ayaa hadda lagu jiraa inkastoo kooxda cameroon ay ka ciyaar wanaagsan tahay kana weerar badan tahay kooxda kale ee gabon ciyaarta ayaana aan la fili karin sida ay u dhici doonto natiijadeedana waan idinsoo gudbin doonaa dhinaca kalena kooxda yuventus ayaa waxa ay samaysay saxiixii ugu weynaa ee bisha january valhovig oo u safta kooxda fiorentina ayay la wareegeen xidigan ayaana lagu qaatay toddobaatan milyan oo euro kooxda yuventus ayaa in dhawaalaba waxaa haysatay weerar la-aan laakiin hadda xaalka waxa ay u muuqdaan inay heli doonaan mid ka mid ah weeryahanada ugu khatarsan ama ugu halista badan ee ka ciyaara horyaalka seraaaga yuventus ayaa la daalaadhacaysa nooba la-aan ama weerar la-aan sidii u tegay christiano ronaldo markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii gaari waxaa ku luuqeynaysa yurub kenya
adiga garmaylyaho dhasho buusha buusha ku saxeexay gillay horacad eedoo galfurangala la waagiya goolkii xalaal lagu ukeen daad ma ku imaanin adiga garmaylyaho dhasho buusha
gubaaba fiicnina markaan guriga ku yabeelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashaygobaa tahay gayaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin kuguguntanahe allo hayna kala goynin gobbaa tahay gayaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo hayna kala goynin